waxaa kale oo jira in iidooyba lacagta gadaal jirta ilaahay bendingbiilyaalkan waalana ilaah noogama dare oo ilaah noo keene waaala jirin bendingbiil la dhahaa jire inaan dhisi doono lix iyo toban kalaas oo baraymaryaasha aan ka dhisi doono kala meelmeel ay noqon doonaan insha allah saddex musqulla oo kambiyaalka booliista laga dhisi doono kambiyaalka ka mid ah waxaa kale oo jiri doona in administration block waa meesha maamulka laga haaya loo dhisi doono police stationyaal laba meel eh loo kala dhisi doono maxaa dheh dadkeen hadday noo shaqaynayaan meel jiid ma fadhiisan karaan waa inay annaga guri aan u yeelno marka waxayna ma wada gaari karaa maalba meela la hagaajinaya sanadba meel leh in laba administration block aan hagaajinayna oo primary school meel leh iyo meel administration block oo oo dadka securityga waxaa kale oo jira staff quotas toban iyo toddoba oo staff quotas ah oon dhisi doona ayaa jiri doonta insha allah oo iskuullaha loo kala qaybina iskuullaha waa ogyihin waxaa jira meelo qaar oo dadka iska dhex maraan iskuullaha oo yaa akhrisana yaana ardi yaana ahayn la kala garanaynin carruurta ay habeenkii baryaayeen dameeraha iskuullaha dhex baryaayeen oo nadaafadda iyo wixii kule halaynayaan ayaa jirta sidaa daraaddeed waxaan hagaajinaynaa laba iskuul oon deer u hagaajinayn tan waa sanadkan sanadka kaloo soo socdana waxaa ka dhiman saddex bilood tii kalena iyada nidaamkeeda waa geli doonaa soo wakhti dheer inma dhaafin meelaha kale waa loo soo socdaa soo laba meelood ayaan yeeli doonaa biidnillaah multiparpas hall waxaa jirta magaalooyinka meel lagu kulma inay rabaan soo meel iskuul dhexdeed ayaan ka dhigi rabnaa howl weyn oo sida hadda meelahan loogu shira camal ahaane ninkii maalintaas shir qababa aad ka dhigta iskuulka hadday wax weyn ka jiraan ama maraha qaar hataa imtixaan la hagaajinana ay maalintaasoo kale imtixaan lagu qaadan kara laakiin danta magaalada in lagu fushaay rabta so multiparpas howl ayaa layidhi waxyaala badan loo hagaajinaa waa howl weyn kaana meesho ayaan ka dhisayna mid ayaan dhisaynaa waxaa jira d c cga aan geyni rabna kutulo in asagana aan u dhisna meeshiis deglaha maxaa dhe annaga guryo la karays baday ma qabno dhulkeen waa taqaaniin waxaan uleenaha meeshaan ma ahayn bal dhulkeen hal dhisaan uleen waxaa meel nagala karays hataa baday ma jiraan dadkana waa dad noo khidmayna oo kenyada kala kageen soo asagana meeshiis degay waa dhisayna insha allah waxaan galaynaynaa d c c-ga iyo a c c-ga office block xafiiskiis ka shaqaynaa iyadana waa hagaajinayna haddadaan xiriirka wanaag oo naga dhexeeya county government iyo annaga oo nationalka ward administratorga ku yeela kutulo gobana waxaad jira intii kiina ka dhisanaysiin si isticmaala waana xiriir wanaagga ka jira waa waxaa kale oo jirta waan hagaajinaynaa kuraasyaal ama desk waxaa la yidhahdaa in aan laba primary school ayaga u gedi doono lix kalaas oo primaryyaal kala meelmeel ahna ayagana aan dayactir ku hagaajin doono ayaa jirta marka waxyaalaha noo soo socda waxyaalahaas aan ku hagaajin rabnaa